wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa si rasmi ah usoo gabagabaysay magaalada jowhar tababar ku saabsan u qariimidda haweenka iyo korjoogteynta qorshowleedka hirshabelle tababarkaani oo socday muddo maalmo ah ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda ururada haweenka mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle iyo wakiilo ka socda hay-adaha xuquuqul aadanaha dhalinyarada ayaa sidoo kale ka qayb galay ujeedka ugu weyn ee tababarkaani ayaa ahayd xoojinta doorka haweenka ka qaybgalka siyaasadda iyo go-aan qaadashada waxaana tababarka inta badan diiradda lagu saarayay tacadiyada ka dhankaa haweenka haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay tababarkani ayaa u mahadceliyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayagoo codsaday in tababarada loo badiyo si ay bulshada kula laabtaan ay wax kabedel noogu sameeyaan waxaan maanta ka qayb galnay tababar ay qabanaysay wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka tababarkaasoo maanta wax badan aan ka faa'iidnay waxaa diradda lagu saaraya sida yani looga hortagi lahaa amba loo yareyn lahaa tacdiyada ka dhanka ah dumarka diskaashino badan aa sameynay waxaa kasoo baxay qodobo dhowr ah ee ugu horeysa in kuwa la sameeyo wacyigelino iyo in laga soo saaro sharciyo adag dadkaas geysanaya tacdiyada wasaaradda aadaa ugu mahadcelinayaa runtii haddaan nahay dhalinyarada hirshabellena aada uga faaidnay waxaana ka codsanaynaa inay noo badiso treenada noo camal si aa uga faaideyno bulshada ku dhaqan magaalada jowhar qof walba yani treenkaas qaatay wuxuu awood u leh maanta inuu ka wacyigeliyo amba yani dad kalena wax sii gaarsiiyo marka waa ku mahadsantahay wasaaradda barnaamijka inoo qabatay aadan uga mahad celinaynaa waa ku faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galno treeninkan bulshadana yani wax badan ay ugu baahnayd in ay helaan treen noocan oo kale maadaama wax badan laysku lafa guray loogana hadlay tacdiyaha haweenka qaarkii loo geysto sidii looga hortagi lahaa ama loo yareyn lahaa ama loo xakameyn lahaa dhan kastaa loo falanqeeyey wax badanaa nooga soo baxay alxamdulilaah wasaaraddu way ku mahadsan tahay in ay barnaamijkan ay soo diyaariyeen dad badanna ay ka faa'iidaysteen waxaan ku celin lahaa in oo wasaaradda hadday suurtagal tahay traininkan in mar kalenta lagu soo celiyo si yacni wacyigelintaas ay bulshada ugu faafto ilaa qofka markuu wacyigelintan oo kale u qaato waxaa uu suurtagelaysa inuu dad kalenta waxii sii gaarsiiyo waxyaabaha lagaga hadlay aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin wasaaradda haweenka in barnaamijkan ay soo diyaariyeen waan soo dhaweynaynaa anagana tababarkaani wuxuu qayb ka yahay dadaalada ah ay dowlad goboleedka hirshabelle ku horumarinayso xuquuqda haweenka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo horumarka ka qaybgalayaasha tababarka dhammaystay ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka cayaaraan u qariimidda haweenka iyo ilaalinta xuquuqdooda mustaqbal